wallahi fikraday eeday mataqaana meesha horta dhib badanaa ka jiray oo lawada ogyahay oo mataqaana almost dariiq waa xirmay waxaa ku soco kara waxda t m kaliya baabuur waaweyn oo t m la yiraahdo baabuurta yar yartaa iyo wax bas la yiraahdo iyo wax gaari oo mataqaana yar oo mari kara ma jiran dariiq ma jira ma garatay waa gartay tafkiir badan kadib waxaan dhahnay ummadan degan dhulkan barwaaqada ah oo badda leh oo beerta leh oo mataqaana xoolaha meel la kala geer lahayn in dariiqooda go-onaaday wadanka xamar haataa soo gaari waayaan markay ay shacabka soomaaliya xafid karin dariiq ku dhintaan waxaa ka fiicnaa inaan mataqan intaan fikirno oo xoogeena maalkeena caqligeena gelino inaan somalia dhisi kara haleyd waa gartay marka waddadii baad bilowdeen markaa aniga injineero laba oo kaleentood ayaa afkaarta isu dhaafsanay inaan dariiqa dhisan go-aan qaadanay rag badan oo ganacsataa iyo rag badan oo mataqana waxgalada waxgal ah ayaa nagu soo biiray waxaana mataqan wax lagu maamulay aan sameyno muddo sanada nagu qaatay waxaa hadda waxaa marka aan shalay la furay oo mataqaana dariiqa ay fureen duubka ay fureen ma garatay waa gartay marka dariiqan dherarkiisa intuu leegyahay xaguusa intuu isku xirayaa wuxuu tagaya muqdisho muqdisho iyo habbuu isku xiraa dariiq waa gartay marka xeebtuu maraya waa jidkii carriga ahaa ee bacaadka ah xeebta marayay kaasuu kaasuu u dhow yahay waxaa dheh kaas lafisaabsan noqon kasorsaha lagu lagu shaqeynayo ayaa dhib kaliya meelaha qaarna bacaad badanaa jiro marka waxaa la rabaa meel oo sirsorsale oo mataqaana ay dhismina karto oo haddii magaalo noqoto ama mataqaana ay sahlan si magaalo looga dhigay sahlan tahay in la marsiiyo laakiin waxaan ku tala jirnaa inaan magaalo kasti tuulo ka sana aan dariiq gaarsiino insha allah wa waa gartay marka ma fududa jid intaa la eg oo shan boqol iyo oo kilomitr ka badan oo muqdisho iyo hobyo isku xiraya in la dhiso dad shacaba iyo ganacsata ay jeebkooda ka dhisaan ma fududa waa arrin aada u dhib badan maxaa idinku dhiirigelinaya inaad bilowdaan marka hawsha noocaana maxaa dhiirigelintaad haystaa maxay tahay a markaan la tashanay ganacsatadii iyo dadkii waxgaradka ay dadkii xoolaha lahay waxaa noo soo baxday in horta ubadu aaday u farabadan yihiin xoolna waa leeyihiin hadday isku tagaan hadday xataa ay bad ku dhisi waayeen ay laba ku dhisi karaan saddex ku dhisi karaan afar ku dhisi karaan muhiimada ugu weyn waxaa in la dariiq highway ah oo soddon cardigiisa uu yahay yani meesha cabirkiisa uu soddon yahay shan boqol iyo lixdan kilomitr socona inaan dhisi karno qiyaastaasaan helnay dadkuna hadday is urursadaan oy jeebkooda u noqdaan oo iska daayaan inay dad kale ku tiirsadaan waxaa suurtagala inay mataqana wax fiican samaysaan ma garatay wa waa gartay marka ma qiimayseen qarashka ku bixi kara mashruucan waa qiimayna intuu la egyahay kolley definite ma aho waa balas or minus doctor waa gartay qiyaastiina maxay tahay marka qiyaastii wuxuu ku imaanaya adiga saddex boqol oo kun ilaa afar boqol oo kun oo dollar kilometerkiiu ku imaanaya marka waa lacag aada u fara badan dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah iyagana horumarinta ka shaqeeya arrintan ma u bandhigteen oo ma u sheegteen maya rajada aad ka qabtaan marka in la dhiso oo arinta jidka uu suuro galo oo ilaa hubyo iyo muqdisho laamiga quruxda badan aad sheegaysaan la saaro oo bacaadka iyo dhibaatada ummadda uga baxdo rajada aad ka qabtaan intay la eg tahay idinkoo isku halaynaya sidaad hadalkaaga u dhigtay ganacsato iyo rag ilaahay waxsiiya jeebkooda oo keliya maya hataa waxaan isku hadlay dadka caadiga ah oo shaqaalaha caadigaah iyo guryaha caadiga iyo ardayga iskuolka aada iyo xoololeyda iyo beerleyda iyo cid aan dhaafayno ma jirtaba waxaan inta arrintaas markaan u bandhignay waxgaradka waxa waa laysla gartay in xataa ardayga iskuolka aada laga qaado hal doolar bishii hawshan lacag ururinta waxay u baahan tahay dadaal dheeriya oo xoogan oo la geliyo kan ku baxaya jidka dadka ka shaqaynaya mid ka xoogan in la geliya u baahan tahay ilaan dhaqaalihii jidka lagu dhisi lahaa baa la raadinaya ma u saarteen gudyo iyo dad lacagtaa ururiya oo bulshada dhex gala oo magac leh haa waxaan sameynay gudyo yabo oo culamo ah gudyo yabo oo gabla ah waxaan sameynay hanti dhowr oo xoolaha soo gala koobo mar kasto websitean sameynay oo markasta laga control qofku wuxuu bixiyo uu ka ogaan karo cidda bixisay lacag ogaan karo waxaa bishaas lagu bixiya dariiqa ogaan karo borogareequ sameeye uu ka ogaan karo wax transparency la yihaaho oo maftuuxaan sameyno oo qof kasta oo inta lacag soo gashay hay-adda iyo inta hay-addu dariiqa gelisay iyo sida lagu bixiyey uu kala ogaan karo xataa shaksiyan u kala habkaas la dhisnay xoogga ugu badan ee dhaqaalaha haya ee wadankii horumarintiisa ka qayb qaadan kara qurbahay ku nool yihiin iyagu ma la xiriirteen oo ma u bandhigteen mashruucan waa wax baraba kamid waa la xiriiray waxaana qiyaasaynaa qaar ba waana soo wacaan war dariiqa maad bilowdiin maxaa idin ku dhacay maxaa idin hortaagan marka waxaan aada ugu hanweynahay qurbo joogtu inayba qaada doonaan dariiqa intiisa ba inay dhisi doonaan qaar waxaa jira xataa yir boqol kilomitr dhasa nin shaksiyaha yir boqol kilomitr aan dhisa kaligii